أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني waxaynu soo marnay haynay tafsiirka suuratu zumar waxaynu carabka soo marinay aayadda koob iyo tobnaad ilaa tan lix iyo tobnaad qul waxaad tidhaahdaa nebi allow innii aniga umirtu waxaa lay amray an acbud allaha ilaahay inaan caabudo saas baa laygu amro dee allah igu amray faacilku waa alle mukhlisan xaal aan u saafi yeelayo lahu isaga addiina cibaadada oo shirkiga iyo waxyaabaha la midka aan ka saafiyeynayo saa baa laygu amray wa umirtu waxaa la amray an akuuna inaan ahaado awala almuslimiina muslimiinta ka ugu horreeya inaan ahaado umirtu lian markaa amarana bikadaa bay ku gudubtahay oo umirtu bian akuuna xarfu jar ba xarfu jar ka naa'iba saasuu jalaalaynku marayaa in ficilka la tadmiiniyo ficil macno kale la tadmiiniyana culimmada qaar baa fadilay wa umirtu waxaa lay amray an akuuna bian akuuna inaan ahaado awala almuslimiina muslimiinta ka ugu horreeya ee ilaahay caabuda ee ikhlaas sameeya kaa inaan ahaado marka muslimiinta ummaddan miyaa ummadda ummadda muxamediyada ah muslimiinta ka ugu horreeya saas waaba yahayba oo muslimiin kalea ka horraysayo ambadihii horeba muslimiin bay ahayn iyo ummadihii rumeeyeye waa ummaddan muxamediyada ah kii ugu horreeyey inuu yahay iyo maya inuu laga wadaba maaragtay ka ugu horeeyaana yacnii arrintaa mar haddii ikhlaas iyo cibaado iyo ilaahay amray iyo islaamnimo sideedaba wixii khayraba ka ugu horreeya aanaan ahay ilaa uu ka soo gaadhsiiyey ilaahay qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin haddayba yeelato allah raxmaankahay oo addoon uu yeelan lahaa welad yeelan lahaa anaaba ugu horayn lahaa wax ibaa wax caabuda awaliyadu xataa maaragtay halkaas ayuu soo geliyey qul waxaad tidhaahdaa nebi allow innii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa in casaytu rabbii haddaan rabbigay caasiyo waxaan ka baqayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeeda maalintaas oo cadiimi weyn taana waxaad ku tidhaahdaa haddaan anigu cisyaan la imaado oo rabbi caasiyo waxaan ka baqayaa cadaabka maalinta weyn ma waxa ay ahayd intii aan ilaahay rabbi tabaaraka wa tacaala nebiga u sheegin liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara dembigiisii hore ee dembiga dembigiisii dambeba in la dhaafay miyay ahayd mise waxaaba weeyaan kaba soo qaad anigu waxa weeyaan intaan anigu idhaahdo rasuul baan ahay oo nebi baan ahay aan anigu haddana wax mukhaalafo ah sameeyo taas ma dhacayso koleyba nebiga waxaa la ogyahay calayhi salaatu wasalaam inuu odhan jiray allaahuma akfir lii dembii kullahu jillahu wa diqahu wa sirahu wa calaaniyatahu wa awalahu wa aakhirahu allahuma baacid beynii wa beyna khaطaayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi walmaqrib wanaqinii min khaطaayaaya ilaa akhir اlxadiid markaa kole cisyaankani maaragtay maaha nebigu waa macsuum oo dembiyadaa kabaa'irtee waxa waa ka macsuume haddana waxaa uun dadkiibaa maaragtay inuu qudwo u noqdo oo waxa dadka adigu aad ka nahiyeyso adigu inaad awal ka noqoto haddana gaaladii waxa ay ku leeyihiin maxaad yacni dhibtan oo kale dhibtan oo dhan u geysanaysaa oo diintii aaba aabbayaasha iyo diintii qoomkaaga u kala kaxaynaysaa waxaanan garanayn aad noola imanaysaa oo aad ma garanaysaa taa wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaa slam ay mukhaalafo ma samayn karo anigu haddaan mukhaalafo sameeyo ilaahay baa igu cadaabayo cadaabka cadaabka maalinta weyn maalintaasina de waa maalin weyn xataa waxa dhacayaa weyn yaa ayuha الnaasu اtaquu rabakum ina zalzalata saacati shayءu cadiim yacni zalzalada qiyaamaha dhacaya ayaaba mid weyn ah oo maaragtay yowma tarawnaha tadhalu kulu murdicatin cama ardacat waa maalintaa mid walba wixii ay dhashay ay ka dhaqaaqayso xataa inay dhashay ma oga fool fool xataa inay qabatay ma oga murdico kasta xataa bini aadamka oo qura maaha xoolihii hadday hale dhasho hasha ilmaheeda way ka dhaqaaqay inay xataa dhashay ma ogeyn goorta ka soo dhacday waa ogtihiin oo fooshu waa xanuun badanta ha lagu qalayo waxaa ma jirto way soo dha bug waa soo dhaafaysaa ilmihii waa soo dhaafayaan gooray soo dhaaftayna maba ogeynba waxaa jiraa ka weyn xanuunka xanuun baa ka weyn tadhalkum maaha xataa bini aadamkii iyo bisadii iyo waxa weeyaan digaagadii iyo ridii iyo sacii iyo xayawaanaadkii keliya wax waliba wixii ay dhaleen ayay ka dhaqaaqi doonaan marka waa maalin aad iyo aad u weyn oo cadaabkeeduna uu cadiim yahay marka cadaabkaana xasuusintiisa ah ku jirta meesha oo uu leeyahay cadaabkaa weyn ee qiyaamaha dhacaya ayaa jira oo qiyaamaa jirta saa daraaddeed anigu waxaan aan maaragtay aad ii sheegaysaan ma uma abbayeelayo ka ugu hore khilaafa diintiinna ka ugu horeeya asnaamta burburiya ka ugu horeeya ee diintiinna ka taga ee naca ayaan anigu ahay midu joojinaya miihi qul waxaad tidhaahdaa nebi allow allaaha alle oo keliya ayaan abudu caabudaya acbudu caabudaya oo innaga insha allaba sheegnay oo xasri baa ku jira taqdiimu maxaqahu taakhiiri yufiidu alxasra ilaa waxaad taqaaniin tartiibta jumlada ficliyada ahi waa in ficilka la sheego faacilka lagu xejiyo haddana mafcuul bihiga lagu xejiyo marka haddii kii ugu horreeyey ugu dambeeye lasoo hormariyo allaaha lasoo hormariyey waxay ka dhigan tahay allaaha alle oo keli ah ayaan anigu acbudu caabudayaa iyaaka nacbudu oo kale weeyaan mukhlisan xaala aan u barxyeelayo lahu ilaahay diinii cibaadadayda iyo daacadayda aan u barxyeelayo marka suuraddan waa suurad ikhlaaska aad iyo aad uga sheekaynaysa uga hadlaysa oo qofka ee muslimka ah tababaraysa inuu cibaadadiisa had iyo jeer uu kula yimaado ikhlaas iyo mutaabaco inuu nebiga ku raaco calayh isalaatu wasalaam inuu ilaahay ula qastiyo tacabudkiisa aanay arrimihiisu iska noqon maaragtay w waa la sameeyaa samay waa la tukadaa tuko waa la weysaystaa weysayso ama xataa waajibka iska rid keliya inaanay hayne ilaahay amarkiisa qaado rasuulkana ku raac ilaahay dartiina u samey cibaado walba inuu sameeya saa daraaddeed afar jeer baa lagu sheegay ikhlaaska suuraddan waa inaga hor usoo baraarujinay facbud illaaha mukhlisan lahu diina nebiga lagu soo yidhi ilaahay caabud xaalaad diinta u barax yeelaysa daacada iyo cibaadada aad u barax yeelaysa markaasuu yidhi acbud ullaaha mukhlisan lahu diini saas buu qaatay oo wuxuu yidhi ilaahay baan cibaadada u barax yeelayaa haddana waxaa tii tii saddexaad ahayd tii labaad ahayd alaa lilaahi diin lkhaalis ta saddexdaadna waxa weeyaan qul innii umirtu an acbud allaaha mukhlisan lahu diin tii saddexaad wey qul illaaha acbudu mukhlisan lahu diinii tii afraad wey afartaa jeerba ikhlaaska iyo muhimadda uu leeyahay ayaa ilaahay tabaaraka watacaala ugu sheegay ugu soo celeliyey haddii ay sidaa tahay haddaba facbuduu caabuda maa shitum waxaad doontaan min duunihi ay min kayrihi alle sokadiya ama alle kayrkiya idinku caabuda haddaad diiddaan inaad raacdaan diinta oo kitaabka ah raacdaan oo diin ilaahay u khilaas yeeshaan cibaadada oo shirka iyo waxa ay isku dhoodhoobaysaan ay isku dhex daraysaan joojisaan haddaad sidaa diidaan anigu idiin joojin maayo allaha acbudu mukhlisan lahu diin idinkuna waa saa doontaan yeela way ka dhiganta facbuduu caabuda marka marka ucbududa amarkaas waxa weeyaan alamru litahdiidi weeyaan amarkan waa waa lagu handidayaa mooyaane amar loo banaynayo le khiyaar baad leedihiin maahae waa faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur icmaluu maa shitum inahu bima tacmaluuna basiir weeyaan waa litahdiid faacbuduu caabuda maa shitum waxaad doontaan min duunihi ay min duuni illaahi alla sokadii caabuda qul waxaad tidhaahdaa nebi allow ina alkhaasiriina kuwa khasaaray alladiina kuwii weeyaan khasiruu khasaareeyey anfusahum naftoodii bay khasaareeyeenoo naftoodii bay khasaareen wa ahlihim ehelkoodana waa ay khasaareen yowma alqiyaamati alaa hooy ay ku baraarugeen daalika daalika kaasi in qofku naftiisa iyo ehelkiisaba khasaaraa oo weliba qiyaamaha waayaayoo khasaaraa huwa isagu unbuu alkhusraanu khasaare ahaaday kaasunbaa khasaare ah almubiin wuxuu rabbi leeyahay nebi allo waxaad u sheegtaa dadka oo u iclaanisaa ina alkhaasiriina kuwa khasaaray adduunyada iminka khasaara waynu naqaanaayo qofku hadduu ganacsi iyo wax ku jiro markuu wax rogrogo tijaaradii rogrogo saddex buu ka dhexeeyaa inuu raasamaalkii lafihii u badbaadaan oo faa'iidana uu helo in lafihii u badbaadaan faa'iidana uu waayo lakiin lafihii u badbaadaan iyo in lafihiiba hadduu xoogaa maaragtay toban kun oo dollar rogrogayey in kun la waayo sagaal kun ay ku soo hadha meesha oo ra'samaalkii wax ka ka tagaan kaasaynu u naqanaa waa khasaare lakiin lafihii hadduu helo khasaare maaha hadduu ninku ehelkiisii ka dhinto isagoo adduunyada joogo oo waxay leedahay waa khasaaraynu nahnaa laakiin tuaas khasaarada rasmiga ahi waa tan oo waxaad tidhaahdaa ina alkhaasiriina ina alkhaasiriina kuwa khasaaray oo inadan man way tawkiid bay sheegaysaa alkhaasiriina dee waad garanaysaa waa mubtadihii alladiinana waa khabarkii labada jusba waa macrifo haddii labada jusba la macrifeeyo jumlada ismiyada ana culammadu xasri buu faa'iideeyey baa yidhaahdaan macnaha ina alkhaasiriina kuwa khasaaray alladiina kuwii weeyaan khasaaraha rasmigaa kuwii khasaaray weeyaan anfusahum naftooda bay khasaareen oo sidey ku khasaareen dee naar bay gashay oo way waayeen naftoodii waa ahlihim ehelkoodana way khasaareen ehelkaasaa laba tafsiir la geliyey oo jalaalaynku wuxuu odhanayaa jannadii bay khasaareen xurulcayntii jannada u joogi lahayd waxay ku dhisan tahay selafka qaar baa waxay yidhaahdeen ilaahay qof kasta wuxa uu u talagalay janno iyo xulalcayn iyo wax ku diyaarsan iyo shaqaale khadam ah iyo buu jannada ugu talagalay marka isagoo hadduu naarta galo oo naarta u baydho mid kalea wixii qaadanaya marka wuu khasaaroobay oo ehelkaa xuuralcayntaa iyo jannadaa iyo waxa halkaa ugu diyaarsanaa buu waayey sidaa waa la yidhi maya waxa weeya naftoodii bay khasaareenoo dee naftoodii walciyaadu bilaahi naar bay ku jirtaa waa ahliyihim ehelkii ay adduunyada ku lahaayeenna way khasaareen sidanay ku khasaareenna waxa weeye haddii ay dee iyana naarta galeen dee naarta la wada joogaayo waxba laysma dhaamo ina allaha qad xakama bayna alcibaad waa kuwa ugu jawaabaya markay yidhaahdeen udcuu rabbakum wa qaala aladiina maxaaye kuwii ay raacsanaayeen ee maaragtay lumiyey bay odhanayaan rabbi noo noo noo barya yani maalin hanaga cadaabka hanaga khafiifiye waxay odhanayaan inaa kullun fiiha ina allaha qad xakama bayna alcibaad hadal cajiibay ku jawaabayaan oo ah oo maxaa naarta kaa celiya adoo wax kuu tara soonigan aniguba ku jira inaa kullun fiiha qofku markuu isagu bannaanka joogo oo dee aanu naar ku jirin war hebelow badbaadi war war ceel baan ku dhacaya iqabo dee waa dhici kartaa inu wax kuu taro dee xadhig kuu soo tuuro laakiin anna waaba ku dhex jiraaba inaa kullun fiiha waaba ku wada dhex jirnaa ina allaha qad xakama bayna alcibaad marka dee waxba isu tari maayaan labadii maaragtay isu ehelka ahaa ee naar wada galay waxba isu tari maayaan inay ishiifaan oo ishaaraanaan mooye haddii ay janno galeenna khalaas jannaday aadeen ode ehelkiisii hadday janno aadeen isaguna naarta aaday taana waxba u tari maayaanoo labadana waa kala lumeenoo markaa saas wax ku khasaareen marka labada khasaareba waa ay jiraan khasiruu waxay khasaareen anfusahum naftoodii bay khasaareen waa ahlihim ehelkoodina way khasaareeyeen yowma alqiyaamati qiyaamaha maalintiisa alaa hoo ay ku baraarugeen waa tawkiid bay faa'iidaynaysaa iyo tambiihe dalika kaasi huwa isaga waa damiirulfasliga laftiisu tawkiidka loo faa'iideynaya marka adawaatu tawkiid imsaa ku jira alaa baa ku jirta huwa uu damiirulfasli baa ku jira mubtadii khabarka lakala dhex dhigay waxaa ku jira labada juz oo macrifo ah dalika iyo alkhusraan haddana almubiino laa lagu sii adkeeyey alaa hooyay daalika kaasi huwa alkhusraanu isagunbaa khasaaraha almubiino oo khasaaranimadiisu ay caddahay lahum iyaga ayay u sugnaatay kuwa ahlu naarka ah ee khasaaroobee naarta galay min fowqihim xaal korkooda u ahaaday xagga sare ka xigo dulalun dabaqyo ayay leeyihiin min annaari naar ah xaga dabaqyo ayaa xagga sare ka saaran wa min taxtihim xaal xagga hoose uu ka ahaadayna dulalun dabaqyo kalaa ka sii hooseeya lahum min fowqihim dulal dulla waa garanaysaano marka hore waa iska dalladan weeyaan la harhsado dulla dalladan qoraxda iyo roobka iyo la ysaga dhigo weeyaan laakiin tani waxa weeyaan waa min annaar waa dallad min annaari ah waa dalla muxriqa wax gubaysa duqaan iyo jahannamo iyo olol iyo holoc weeyaan ee maaha dalladii caadigaahi wa min taxtihim taa ka hoosaysana dulalun qofka haddii xagga sare bel kaga timaado hoose hoosuu carar dee hoostiina dulalun baa iyana ka hooseeya dabaqyo kale oo naaro ka hooseeya waxay la mid ka mid tahay bay leeyihin culimmadu yowma yakshaahum alcadaabu min fawqihim wa min taxti arjulihim wayastacjiluunaka biاlcadaabi walowlaa ajalu musama lajaءahum اlcadaabu walayatiyanahum baktaة wahum laa yashcuruun yastacjiluunaka biاlcadaabi waina jahannama lamuxiidaة biاlkaafiriin yowma yakshaahum اlcadaabu min fawqihim cadaabtu waxay ka daboolaysaa xagga sare wa min taxti arjulihim iyo xagga lugahoodana waa ka soo daboolaysaa oo way kaga daboolan tahay ويquل duuqوا ma kunتm tacmaluun lahm min جahanama mihaad wa min fawqihim qawaash wاlciyaadu biالlah xagga hoosena gogol xagga sarena dabool marka waa muxiiطaة bاlkaafiriin oo dhinac walba waa ay ka xigtaa weeyaan dalika kaasoo cadaabta abaa yukhawifu اllahu ilaahay ku baqdin gelinayaa bihi isaga ee cibaadahu addoommadiisa addoommadiisa taasuu ku cabsinayaa ee uga digayaa yaa cibaadi addoommadayda oo fattaquuna iga baqa daalika kaas la sifeeyey ayaa yukhawifu llaahu alle ku baqdin gelinayaa bihi yacnii madkuurka daalikada unbay u noqonaysaa bihidu e cadaabtaase cibaadahu addoommadiisa yaa cibaadi addoommadayda oo fattaquuna iga baqa addoommadana addoommo khaasa miyaa mise addoommo caama tafaasiirta qaar waxay odhanayaan maya waa addoommada ilaahay ee amarka ilaahay qaatay laakiin culimmada qaarna waxay dooranayaan maya waa cubuudiyadii caamka ahayd weeyaan gaal iyo islaamba waa loo jeedinayaa ee tigniinta iyo takwiifka gaal iyo islaamba waa loo jeedinaya marka waa cubuudiya caama weya cibaadahay addoommadaydii o yaa cibaadi cibaadada addoommadaydii ow fattaquuna iga baqa oo naartaa ka baqa oo ka digtoonaada marka waxyaabaha laga qaadanayo aayadaha waxaa ka mid ah qofku inuu qudwe ahaado isagu oo uu dadka maaragtay ficilkiisa iyo qowlkiisaba uu maaragtay ugu horseedo diinta uga horseedo weliba hadduu caalim yahay hadduu caalim yahay uu maaratay waxa uu sheegaya qudwo ku noqdo waayo kii caalimka ahaayee lumay waxaa qur-aanka ku miihaaliya waa garanaynaa eyga baa lagu sheegay kamaali اkelbi waa ey in taxmil calayhi haddaad baacsato yalhad wuu haraanhiraya afkuu laadlaanaya dareerkuu daadinaya carabkuu soo saaraya ya haddaad iska daysana carabkuunbuu laadlaadinaya marka waa cunaaye sheekh cunaaye ahoo ka qaata adduunyada ka qaato akhlada ila lardi adduunyadunbuu isaga leexdayoo diintii oo lagu tumanaya buu iska aamusaya isagana kuusun baa loo dhiibaya kuus baa loo dhiibaya ragkana iladunya kaasu waa ka ugu liita laakiin waxaa weeyaan ninka caalimka ahi waa inuu qudwo noqdaa oo uu maaragtay dadka ma garanaysaa ay ku daydaan camalkiisa iyo cilmigiisa waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku inuu iclaaniyo waxa uu aaminsan yahay qul illaaha acbudu mukhlisan lahu diini waxaa laga qaadanayaa dadkii ahlu naarka noqday ee gaalnimo ehlunaar ku noqday inaan ehelkooda waxba u tarayn ilaa in kuwii kale ee iimaanka lahaa waa kuwa isu shafeecaya waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum iyaga waa la isu geynaya oo waa la ishaleeshiinayaa laakiin dee kuwani meeshay ku wada jiraan waxba istari maayaan walciyaadu billaahi dee naartu siday u daran tahay oo jiha loo fakado iyo meel loo irdhado aanay lahaynna way iska caddahay qaal lahu tacaalى wladiina اjtanabuu daaquuta an yacbuduuha wa anaabuu ila اllahi lahum اlbushraa fabashir cibaad wاladiina kuwii ijtanabuu ka fogaaday adaaquuta daaquudka ka fogaaday ijtanaba macnaha waa jaanib baa laga keenay oo min aljembi oo jembiguna waa dhinac marka ibtacaduu bay noqonaysaa ijtanaba macnaha dhinac buu tegey buu fogaaday dhinac buu uga fogaaday ijtanabu daaquuta daaquudkii bay ka fogaadeen ka bedelo waxaad tidhaahdaa an yacbuduuha inay caabudaan bay ka fogaadeen macnuhu wuxuu dhacayaa waladiina kuwii ijtanabuu cibaadata daaquud daaquudka cibaadadiisa kuwii ka fogaaday oo waanaabuu u noqday ilallaahi alle qaabilay oo alle u noqday lahum iyaga bay u sugnaatay albusha albushra bushaara ayaa u sugnaatay oo waladiinana soo mubtadaysanay jumlada dambe lahum lbushraa ayaynu khabar uga dhignay fabashir markaa u bishaaray cibaadi ay cibaadiya addoommadeeda u bishaarayn waladiina kuwii ijtanabuu daaquuta daaquudka ka fogaaday kelmadan daaquud qur-aanka way ku soo aroortay sideed meelood baa mise ka badan ishtiqaaqeedana waa la ysku qabtay oo culamada qaar waxay idhahdeen min aduqyaani baa laga keenay xadgudub mujaawasat lxad culimmada qaarna waxay leeyihiin maya sidiisuu u yahay oo wasnigan sida daaluut iyo jaaluut iyo haaruuta wamaaruuta daaquuta sidaasuu yahay inkastuu de kani al leeyahay ayb waxaa looga jeedo waa awhaanta iyo sanamyada waa wax kasta oo maaragtay sanamka waa wax kasta oo xadka lagu gudbo waa kii ibnu qayo odhan jiray maa tajaawaza bihi اlcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw muطaacin waa wax kasta oo xadka lagaga tallaabo laakiin dee isagu raalli ka ah oo markaa dee nebi llaahi ciise iyo aanay soo gelin addoommada ilaahay ee iyagu aan raalli ka ahayn ee markaa culimmada ah ee waaweynee la raacay ee xadka lagaga gudbay marka adigu almuhimu waa wax kasta oo maa cubida min duuni illaahi waa la yidhi wax kastaoo la caabudo ilaahay sakadii oo macsida ilaahay lagu adeeco iska daaquud buu noqonayaa shayطaanka laftiisana waaba la yidhi الshayطaan alawsaan alasnaam maa tajaawaza bihi اlcabdu xaddahu waa wax kasta oo addoonku xaddiisa kaga talaabo daaquud min aduqyaan marka daaquudka way ka fogaadeen ka bedelo waxaa tidhahdaa an yacbuduuhaa oo inay caabudaan bay ka fogaadeen oo macnuhu u dhacayo waladiina ijtanabuu ka fogaaday cibaadata daaquuti daaquud in la caabudo oo waanaabuu u noqday ilallaahi xagga alle u noqday lahum iyaga unbay u sugnaatay albushraa bishaaro bishaaradan halkay ku leeyihiin jannada way ku leeyihiin oo jannadii dee ilaahay subxana wa tacaala wuu ugu bishaaraynayaa saasuu jalaaleynku uu qorayay laakiin bishaaradani meelo badan bay u leeyihiinoo xataa adduunyada lahum lbushra fi lxayaati addunya adduunyada lafteeda ayay ku leeyihiin bishaaro ayay ku helayaan qofkii hadduu maaragtay uu camal wanaagsan uu samaynayo oo maaragtay uu saalix yahay adduunyada ayuu bishaaro helayaa insha allah dadkii meelaha ka ammaanayo wanaag baa lagu sheegayo wanaag baa lagu ammaanay wa iska bishaaro riyadii wanaagsaneed ee loogu riyooday isagoo ama jannadii ku jira ama khayr samaynaya waa bishaaro isaga oo laftiisa ilaahay subxaana wa tacaala u jeclaysiiyey khayrka oo u arkayo camaladii saalixa ahee wanaagsanaa inay u fudud yihiin qur-aan akhriskii duruus dhegaysigii khayr dhegaysigii cibaadadii yacni waxyaabihii wan wanaagsanaa baaba isaga fududba waa caajilu bushra almumin wey waa bishaare isaga soo degdegtay wey marka adduunya lafteeda bishaare way ku leeyihiin aakhirana dee bishaare jannadii way ku leeyihiin fabashir cibaad addoommadeeda u bishaaray cibaadihii way hedood garanaysa adi waa la gooyey addoommadayda u bishaaray aladiina kuwii bishaaray yastamicuuna dhegaysanayay alqawla qawlka dhegaysanaya hadalka dhegaysanayay fayatabicuuna markaa raacayey axsanahu kiisa wanaagga badan raacayey ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeyaan hadaahum allaahu ilaahay hanuuniyey kuwaas waa kuwii alle hanuuniyey wa ulaa'ika kuwaas oo qura unbaa hum ulul albaabi kuwa caqliga lena waa iyaga ama soo mubtadayso waxaad tidhaahdaa aladiina kuwii halkaa waan xumeeyaan u malanaya aladiina kuwii yastamicuuna dhegaysanaya alqawla qowlka dhegaysanayay oo fayatabicuuna raacaya axsanahu midba midkuu kasii wanaagsan yahay kasii fadliga badan yahay ulaa'ika mubtada labaadee aladiina kuwii weeyaan hadaahum ullah ilaahay u hanuuniyey wa ulaa'ika hum ulul albaab sidaad arkayso xagga balaaqada waxaa ku jira iyadoo la soo celceliyey ismu ishaarihii oo ulaa'ika iyo ulaa'ika iyo xasriga ku jira waa waa taqriir waxaa la sugayaa oo laynagu qoraya aad laynoo fahamsiinayaa dadkaa khayrka dhegaysta ee qowlka wanaagsan ee khayrka dhegaysta kiisa wanaagsan weliba qaata ee ku go'aan qaata kuwaas kuwa ilaahay hanuuniyey inay yihiin kuwa caqligalena inay iyaga yihiin aladiina yastamicuuna alqowl yasmacuuna lama odhan yastamicuuna baa la way dhegaystaan alqawlana waa hadalka wanaagsan oo dee waa hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka ayay noqonaysaa oo hadalka ilaahay baa qowl wanaagsana way dhegaysanayaan amaa kii xumaa qowlkii xumaa isaga dhegaysan maayaan wa idaa maruu bilaqwi maruu kiraaman way iskaga dhaqaajinayaan waladiina idaa samiu idaa samicuu laqwa acraduu canhu wa qaaluu lana acmaaluna walakum acmaalukum way iskaga jeesanayaan laakiin kanay dhegaysanayaan horta tafaasiirta qaar baa waxay qorayaan yastamicuuna alqowla bay dhegaysanayaanoo waxay dhegaysanayaan alqabiixa walxasana ka wanaagsan iyo ka xun dabeedna kaxasanka ee wanaagsan bay qaadanayaan oo ku sheekaynayaan oo ku camalfalayaan waxaaba ka fiican in la yahdo qowlka xun maba dhegaystaanba maba maqlaan oo iskaga tagaanba waxay sii kala dooranayaan waa qowlkii wanaagsanaa ee qur-aanka ahaayo fa yatabicuuna waxay raacayaan marka axsanahu iyo xasan iyo axsan buu sii kala leeyahy qur-aanka iyo maaragtay diintii sii kala leedahay calaa sabiili اlmithaal duhurka sunnaha ka horeeya laba ragcadood waa la tukan karaa iyo laba ka dambaysa maxaa ka wanaagsan afar ka horeeya iyo laba ka dambeeya ama afar ama amarka afar ka dambaysaba hada axsan taasaa si axsan maalan salaatuleilka witirka ragcad baa ugu yar bay culimadayna soo ma ninku hadduu is ihahdo iska caajiso oo hurdayo waxyaanu ragcad ka tuuro dee xasan buu la yimi ama saddex tukado laakiin maxaa axsan ah koob iyo toban ragcadood hadduu ka jaro weliba qur-aankana yaqaano jus qur-aana ku jarjaro ya wardigiisiiba halkaa khalaas kaga takhalus juskii intuu waqti kale iyo wuxuu raadin lahaa waaba xaafido maasha allah iyo mar dhoweyn buu intuu maarata u yar kaco ayuu waxaan saacad ahaynba kaga saaraya ilaa juska iyo koob iyo tobanka ragcadood hada axsan marka midba midku ka axsanka yahay buu qaadanayaa weeyaan oo ka wanaag badan yahay oo ka fadli badan yahay waxaa laga qaadanayaa qofka muslimka waa qof baraarugsan oo furaska ka faa'idaysanaya fursadaha oo arrimo arrinta ka fiican tahay arrinta arrimo aj ka ajar badan tahay ya xoogaa baad haysaa lacaga laba faqiiroo baahan mid waa qaraabaa tihin waa inabtiga maalan midna waxba iskuma hidino waa muslim kale keebaa fadli badan fursadda waxaa ku jirtaa maxay kan dee qari qariibkaaga ah silatun wa sadaqa weey marka taas axsana marka inuu furaska ka faa'idaysto oo uu maaragtay midba midku ka wanaagsan yahay raaco sidaa ayay maaragtay ayay aayaddu sheegaysaa bay culimmadu leeyihin ulaa'ika kuwa aladiina kuwii weeyaan hadaahum allaahu ilaahay uu hanuuniyey haddii aad aragto qofkii ilaahay subxaana wa tacaala uu khayr waafajinayo oo uu khayrkii ku tacalluqo khayrkii jecel yahay meelihii dalabulcilmiga iyo maaragtay uu dhegaysanayo cilmigii dhegaysanayo oo qaar baad arkaysaa dadka markay dersiga ku socdaan way ordaan inaa aragteen garan maaye casharkii baa dee ka tegaya mogta haddaba weligii hadduu doono wuu la socday dersigan intaasu jeer ku ceshaday haddana maalinta dambe markuu usii socdo use waxbaa ku dhaafaya waxaad arkaysaa isagoo guclaynaya oo kii muxadisiintu dee ku sheegi jiray inay gucleeyaan ardada dalabatulcilmigu ay gucleeyaan markay ku ordayeen xadiidka ord manaa waxbaa dee ka maqan waxbaa laga laasanaya made ya wuu ka boobayaa dee marka khayrka iyo fursadaha uunbuuba usii ordaya haddaad aragto qofkii noocaasa hada min tawfiiq illaah khayr markaa adiga laftaada haddaad tahayna filo ay kuu fududahay dersiga inaad dhegaysato inaad maaragtay soonto inaad maaragtay sunnihii aad la timaaddo faralkii inaad la timaaddo cibaadadii aanay culays kuga hayn wainaha lakabiiratun ay lahaqiilatun ilaa cala alkhaashiciin cibaadadii kuu fududahay ya laakiin ogow hadda shaydaanku mar kasta uu qofku sii taraqiyo oo uu cibaadada iyo sii badsado iyo khayraadka weerarka shaydaankuna waa sii badan yahay ma aha in laga harayo maaha waxaa laga yaaba waswaas in lagu furo waxaad odhanaysaa bal salaadan iyo hobl isilaaliyo bal khushuuc ku tuko oo adduunyada dabada ka tuuro allahu akbar dabadeedna isticaadadii istiftaaxii iyo dabadeedna waxi adduunya yay kugu soo dhicin alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin ilaahay ammaantiisa iyo maaratay maaliki yowm اddiin iyo ammaanta ilaahay dabadeedna aad baxdo markaad waxaad tidhaahdaa iyaaka nacbud o iyaaka nastaciin markaas lahayd waxaad ku wareeleysaa siraada aladiina anamta calayhim adoo maraya ma ydin qabsatay mise idinma qabsan weerar baa jira weerar baa jira adiguna weerar iyo weelcelis keebla yuuru noqo nin allah u naxariistaye aan isnaqaanay oo uu dhintaye oo cibaado badnaa ayaa markii dhallinyaronimadiina waxa weeyaan iyuu xoogaa dee salaada iyo dee dhallinyar dhallinyar ahaa marka markii uu salaadihii qalleeyey oo uu toosnaaday oo cibaadadii badiyey oo quraan akhriska badiyey salaatuleylka badiyey wuxuu ku leeyahy habeen walba meelihii markaan yaryara aan mari jiray xaafadihii yaa ku riyoonaya shaydaankii baa wuxuu ii hor keenayaa meelihii aan mari jiray dembiyadii aan samayn jiray wixii ayuu qac dabeedna anoo werwersan oo baqayo oo si quustay oo dalkureeyay si ah baan soo toosayaa buuli macnaa wuxuu arkay inuu waddo wanaagsan hayo waddo wanaagsan marayo marka wuxuu isleeyahay ninku yuu fakan ya yuu fakan marka maana haddii xataa tawfiiq iyo hidaaye iyo aad heshay oo aad khayrkii kuu fudud yahay ma aha macnaheedu in lagaa hadhay maaha weerarku markaa weerar ciida dhulaa jira oo kaasaa ugu daran ilaa dadka qaarna ugu xeraystay qaarna way legdamayaan marka legdinka iska ilaalin walxarbu sijaal aladiina kuwii yastamicuuna dhegaysanaya alqowla qur-aanka dhegaysanayay iyo qowlka wanaagsan oo fayatabicuuna raacayey axsanahu kiisa wanaagsaniye ulaa'ika kuwaas qabarkii weeye aladiina kuwii weeyaan hadaahum allahu ilaahay uu hanuuniyey iyagunbaa hanuunsan wa ulaa'ika kuwaasi hum ululalbaabi kuwa caqligal waa iyaga marka qofka dekiga ah ee caqliga badan ee fahmada badan ee lexejeclada badan ee xariifka ah ee ay yidhaahdaan gaaladu waa qofka guulaystay muslimiintana iminka way raacin ahayaan dadka guulaystay bay ahayn dadka naajixiinta waxay u yaqaaneen dadka ama fanaan ah oo intaasoo qof heysihiisa dhegaysato ama kubadda laada oo malaayiinka qof ayna daawato ama xoolaha badan oo bilyaneerka ah ama nooca xataa qaar baa dadka qosale kaga qosliyaan bay kusoo caanbaxaan mid oo yaani khalqiga ilaahay weeyaanoo wejigiisa aad wejiga daayarka moodo oo waxaa daawanaya malaayiin qof kule anu waxay ka galeen caan baa noqday caan baa noqday oo maxaa caan ku noqotay marka kuwaasi ma aha kuway waxa weeyaan caqliga lahaa maaha kuwaasi acqalu nnaas hadduu doono beliidba ha iska noqdo miskiinah oo adigo as leedahay kan adaaba ka fiican oo ka hida badane waa kan ilaahay subxaana wa tacaala u macaaniyey salaadda masjidka khayrka cilmi dhegaysiga yacni uun waddadaa ku toosan ee wax dandara aba aan ku dhaqmayn kaa weeyaan ka caqliga le saasuu ilahay inoogu sheegaya caqliga ee inoogu sheegi maayo kuwii caqligooda ku lumay saynisyahanadii falaasifadii ahlumandiqii kuwii dakaagaya oo caqliga badnaanta sheegtay caqligoodii baa lumiyey dakaagoodii bay ku lumeen laakiin balaalada ayaa ka khayr badan oo hanuunsan caqliga badan ee lunsan baarak allah fiik wa ulaa'ika kuwaas hum iyaga unba ulilalbaabi kuwa caqliga leleh jamcu lub marka caqli saliima bay u saaxiib yihiin qaala lahu tacaala afaman xaqa calayhi kelimat lcadaabi afaman mid xaqa ay sugnaatay calayhi korkiisa kelimatu lcadaabi kelimadii cadaabku ay sugnaatay afa anta adiga miyaa tunqidu badbaadinaya man ma adigaa badbaadinaya fi naari naarta ku jira mid naarta ku jira oo naarba ku jira isagoo adduunyada jooga naar ku jira ma adigaa ka soo saaraya afaman xaqa hamzadu waa lilistifhaam mantuna waxaa leeyahay fa-aduna waa lilcadfi waad garanaysaan mantuna waa shardiyo ama waa mawsuulo ismu shardi ama ismu mawsuul weeyaan markii haddii la yhahdo istifhaamka fad waa caaifo ee hamsadii istifaamka ayaa sadaaratlkalaamo ka hormartay macnaheedu waxaa weeye inaan wax soo qadarno dabadeedna fa'danna ku cadafno oo ay noqonayso a anta adiga miyaa nebi maxamedow maaliku amrinnaasi dadka arrintiisa maadigaa mulkiyey oo awood iyo qudro u leh inaad maamusho hadday sidaa tahayna faman xaqa calayhi kelimatu lcadaabi faman ruux alla ruuxii xaqa calayhi ay ku sugnaatay ay wajabat kelimatulcadaabi kelimadii cadaabka fa anta tunqidhu maadaa markaa nabadgelinaya oo waxaanu nidhi yacni hamsada waa lilistifhaam istifhaam muqadar bay gelaysaa a anta maaliku amri nnaasi qaadirun calaa tasarufi fiihi markaa ku cadaf oo faman kii alla kii xaqa ay sugnaatay calayhi korkiisa kelimatu lcadaabi kelmadda cadaabka ay sugnaatay fa anta adiga miyaa tunqidhu badbaadinaya sidaasaana ugu fiicanoo mar haddii la hamsada waa lilistifhaam inay wax kala gasho faadana aynu caadifannahno marka istifhaamkanina macnihiisu waa bimacna nafyi waa la diidayaa oo maana wuxuu noqonayaa lasta anta maali lasta anta maaliku amri nnaas adigu dadka arrintiisa ma ma haysid walaa anta taqdiru cala linqiyaad cala linqaad adigu maaragtay inaad dadka soo badbaadisina ma awoodaysid ee ilaahay baa mulkiya oo arrintooda maamulkiya isagaa awoodule inuu maaragtay soo badbaadiyo marka waxaynu nidhi istifhaamku wuxuu gelayaa jumle muqadira oo ah anta maaliku amri nnaasi qaadirun cala tasarufi fiih ma adigaa dadka arrintiisa mulkiya oo maamula oo hadday sidaa tahay faman xaqa calayhi kelimatu lcadaabi fa anta tunqidhu maadaa soo badbaadinaya marka macnuuna wuxuu u dhacayaa nefyi lasta anta maaliku amri nnaas ma ihi adigu mid dadka arrintiisa mulkiyo walaa anta taqdiru cala alinqiyaad bal almaaliku waalqaadiru cala alinqaadi huwa allah inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa marka waxay leeyihin waa isku jumlad qura oo inaab baa ku jira siiba wehi wuxuu u miaaliyey baa la yidhi inaabka marka hadalku yaro dheeraya haddana la soo celiyo oo afa man xaqa calayhi kelimatu lcadaabi iyo afa anta tunqidu man fi nnaari waa isku macno tawkiidun bay faa'iidaynaysaa faman xaqa calayhi kelimatu lcadaabi kelimatulcadaabkaasi waa tiye jalaalaynku wuxuu odhanayaa waa laamlianna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin waa jahannamo buuxiyey dii ilahay ku ballan qaaday laakiin ibnu cuthaymiin raximah allahu tacaala isaguna wuxuu odhanayaa raxmat ullahi cala aljamiic waxa weeyaan waxaa weeyaan kelmaddu ina aladiina xaqat calayhim kelimatu rabbika laa yuuminuun kelmaddu waa tahay inaanay rumaynayn weeyaan labaduna macnuhu isu tegayaa walow jaa'atum kula aayatin xataa yarow alcadaaba alaliim suuratu yuunus taa macnaheeduna waxaa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waakii ku dadaalayay dadka inay rumeeyaan qaraabadiisii iyo ehelkiisii waa kii ku dadaalayey inay rumeeyaan oo ay naarta ka badbaadaan marka waxaa la yidhi naar bay ku jiraan waxaa la leeyahay ay leeyihiin culimmada balaaqadu waa waa waa majaas mursalahoo waxa weeyaan waxaa la sheegay musababkii oo naartii baa la sheegay lakiin sababti baa loo jeedaa sababu naar sababu alhalaak waddalaal walkufri bay ku jiraan kufri bay ku jiraan dalaal bay ku jiraan mana ka soo baxayaan saas daraaddeed waxay ka dhigan yihin iyagoo adduunyada jigo jooga kuwo naar ku jira oo kale ka dhigan yihin afa anta calaykum asalaam afa anta adiga miyaa tunqidu markaa soo korinayaa man fi naari oo mar hadday sababtii kufrigii iyo dalaalkii iyo baadidii ay sababtii naarta lagu gelayay ku jiraan ka'anama hadda inay dhex fadhiyaan oo kale weeyaan halkaa waxaa laga qaadanayaa in maxaanku idhahdaa dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu waa kii ku dadaalayey markuu qoomkiisii u yeedhay cashiiradiisii u yeedhay waaantan cashiiradka la qarabiin markii lagu yidhi uu u yeedhay nebiga calayhi salatu slam qaraabadiisii iyo dadkiisii iyo quraysh mid walba wuxuu ahaa ugu yeedhay adeeradii u yeedhay ilaa uu ka soo gaadhsiiyey faatima oo uhi yaa faatimatu binta muxamedin saliinii min maali min maali maa shiit faatimadii oo ina muxamed ahayde ina muxamed rasuulillahi ahayde i weydiiso xoolahayga maa shi'ti waxaad doonto fa innii laa ugni canki min allahi shay ilaahay waxa kale kaa deeqi maayo hadduu naar ku geliyo aad islaami weydo naarta anigu kaama soo saari karo lakiin xoolahayga adunyada waan ku siin karaa hadda waa faadimadii uu lahaa nebiga alayh الsala slam faaimatu badcat mini yariibunii maa yariibuha faadumu haddii la xumeeyo oo wax loo dhimo xataa haddii laga masayriyo ma aqbali karayo oo waa cad iga mida waslad iga mida ti uu sidaa nebigu lahaa alayh الsalaat slaam ayuu yidhi haddaad naarta gasho anigu waxba kaama soo saari karayo lakin xoolahayga waan ku siin karaa afa anta tunqidu man fi الnaar saa daraaddeed dadku waa inay dadaalaan oo aanay cidna aanay isku hadlayn aabbahay baa sheekahiyo aabbahay baa weli ahaan jiray iyo awowgeygii hore welisna ahaan jiray awliyaan ka soo jeedaa waxaas waxba sheegi mayso afaman xaqa calayhi kelimat اlcadaabi mid kelmaddii cadaabta ku sugnaatay ay wajabat wa habatat ma adigaa ka soo saaraya naar buu ku jiraa kaasi macnaha ma hanuunin kartid wey ilahay baa u xanuuninay kaasi waa kaa oo isagu naar buu ku jiraa laakin aladiina hase yeeshe istidraagga sidiisa u dayno laakin aladiina hase yeeshee kuwii itaqow ka baqay rabbahum rabbigood ka baqay lahum iyaga ayuu u sugnaaday qurafun qolal bay leeyihiin qolal dhaadheer oo foqyaa qolalkaasoo min fowqihaa korkoodana qurafun qolal kale ay yihiin qolalkaasoo mabniyatun dhisan kuwa saray ka hoose baa dhisan yihin haddana qolalka hoose iyo qolalka sare labadaba oo tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru biyaal baa soconaya wacd allah waa ballantii ilaahay allah bacdintii ilaahay allah ballantii ilaahay wey ilahay ku ballan qaada laa yukhlif illaahu almiicaad ilaahay ballanta ma buriyo ilahay ma ballanta ma buriyo ya wacd allah laakin aladiina kuwii itaqow ka baqay rabbahum rabbigood ka baqay oo daacadii daacaystay bificli اawaamir wa tarki nawaahi lahum iyaga ayuu u sugnaaday qurafun qurfadu alqurfa waa qol sare oo guriga dabaqaa ku yaala xujraduna waxay culimmadu yidhaahdaan waa guriga hoose guriga qolalkiisa hoose waa xujro hadduu dabaqa ka mid yahay qolkuna waa qurfo suuraddana magacyadeeda waxaa ka mid ah suuraة اlquraf waa inagii soo sheegno culimada qaar baa u bixiyey qaar markay tanziil yidhaahdeen oo zumarna magacii rasmiga ahaa u ahaa suurat lqurafna waa la yhaha saddexdaa magac bay leedahay ile halkan baana maaragtay inta badan qurafaat bay yidhahdeen qurufaat bay jannada markay sheegayaan qur-aanku yidhahdaa lakiin halkan quraf buu yidhi lahum waxaa u sugnaaday qurafun qolal sare oo cawaali oo sare qolalkaasoo min fowqihaa korkeedana qurafun qurfado kale ka sii sarreeyaan oo mabniyatun dhisan maxay ka dhisan tahay ma leban mise dhagax mise dhoobo kama dhisna dahab iyo fiday ka dhisanta allah allah guri yaroo iminka xoogaa la qurqurxiyey oo la marmariyey oo rinji la marmariyay alla quriga qurux badana bal filadaa daya laakiin filo dahaba maynu aragna horta dahab dhagaxna waa dahab buluketinka kalena waa fido ya waxaasaa meesha yaallaan yaa waxa ku gulina waa wax kale marka qurux halkaasay taallaa waxaan yidhaha indhasarcaadka ahee markiiba maaratay adna aad ka tegaysay iyana iska dumaye ee dabaylu qaadaya naf male waaya marka wa waa mabniyatun iyadoo haddana sidaa udhisan tajri waxaa soconaysa min taxtiha hoosteeda ala nahar webiyaal waa jamcu nahr ama jamcu nahrin ya webibu waa webigu iska soconaya webiyadii waa tii la sheego waa kii malabka ahaa iyo kii caana ahaa iyo kii khamriga ahaa iyo kii biyaha ahaa iyo weeyaan caanaha candho lagama soo lisin caana yaro geel iyo lo iyo laga soo lisay riyo iyo lasoo ti la soo dhijiyey ilaahay kama dhigin muxuu ka dhigay webi iska soconay malabkiina mid shiniyi soo tuftay oo isna m shini shinida laga eryaday maaha isagana waa mid ilaahay iska soo webi buu ka dhigay aahaarta waxaa ku soo aroortay musanafaadka ay qorayaan inay inaanay jeexjeexna marayn ay dhulka iska dul marayaan halkaasoo kale biyuu marayaan webiguna waa maraya qofka rabitaankiisayna ugu imanayaan caynan yashrabu biha biha almuqarabuun caynan yashrabu biha cibaad ullaahi yufajiruunaha tafjiiran iyagaasoo iyagaa soo kaxaysanaya iyagaasoo sidii kanaalka markaad timaada buu halkiisa kuugu imanaya adoo markaasa ka dhaansanaysa ata ibnu qayim waxa uu cabiri jiray anhaaruhaa min gayri ukhduudin jarad webiyadeedu iyagoo aan god iyo meesha webigu biyuu ordaan aan marayn iyo kanaalo iyo saaqiyada aan marayn biyihii ayay haddana iska soconayaan subxaana mumsikihaa min alfayadaan cidna qaadi maayaan bal webi dareerayo aan meel jeexan iyo saaqiyad iyo kanaal aan marayno dhulka dul maraya haddana aan cidna qarqinayno cidna qaadayn weeyaan marka webi la yaable weeye qurafun mabniyatun waa qurfado oo dhisan haddana kuween oo kale maaha kuwa sare iyo kuwa hoose isku sibay webiyaashu u agmarayaan qudrata ilaah fooqa sare siday webigu u agmaraya iyo oo kuwa ka sareeya midba de kaba fiican yahay ya si isku sibay u marayaan quraftaasoo tajri ay soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaar webiyaal wacd allaahi ilaahay baa ballan qaaday wacdallaahi ballanqaadka ilahay wacd allaahu wacd allah markaasaa lagu sii adkeeyey laa yukhlif illaahu lmiicaad hadde ilaahay markuu wax yidhaahdo wacd allah ha fudaydsanin markii ay islaayeen ruum iyo iyo furs qulibat الruumu fii adna اlardi wahum min bacdi galabihim sayaqlibuuna fii bidci sini lilahi اlamru min qabl wamin bacd wyowmadin yafraxu اlmumin binasri illah yansuru man yashaahu lcizr wacd allahi bu ilaah ruum ba adkaan doonta buuri ruum ba adkaan doonta dadku way shaksanaa shard baaba la dhikay soomaaya wacd allah waa ballantii ilaahay ya wacd allah laa yukhlif ilah اlmiicaad wacdahu walaakina agar الnaasi laa yaclamuun ha qaar baa shakisanaa islahaatalo war manaa ka adkaan maayaane kuwan sixin baa loo jebiyey laakiin baleekad aayad maxay ku leedahay wa yowmaidin yafraxu اlmuuminuuna binasri illah culamada qaar baa yidhaahdaa maalintaa lafteeda ayaa bederna dhacda marka maalinta ay ruum ka adkaato maxaan ku idhahdaa furs jebiso ayaa yafraxu اlmuuminuuna binasri illah muuminiintuna ku farxi doonaan nasriga ilaahay oo beder bay iyana gaalada mushrikiintaa jebin doonaan labadaasaa isku soo beegmay kod kuwii oo furuskaah dabcaabudkaahna waa waa la laayey waa la jebiyey kuwii mushrikiintaa sanabcaamudkaahna waa la jebiyey laba bishaaro wa yowmaidin yafraxu lmuuminuuna binasri illah marka aayadaha marka saaso kale ad marayso wacd allaahi ya laa yukhlif illah wacdahu walakina akara الnaasi laa yaclamuun yaclamuuna ظaahira min alxayaaةi اdunya wahum can alaakhirati hum ghaafiluun marka waa wacd allah ha fudaydsanin arrinta waa ballantii ilaahay ha ka shakiin qaar baa wax kale kugu akhriyaya oo le dadkaa lagu jeclaysiinaya wax kale akhriyay laa yukhlif illah اlmiicaad ilaahay ma ma ma guub yeelo ma buriyo oo ma ma ma ma habsaamiyo miicaadka ayaa ballantaa inta kale aan inta ku daro laqbadeeda in ilaahay dadka soo saarayo oo ehlunaarkana naar gelinayo ehlujannahana janno gelinayo oo bacsi iyo qiyaamo ay jirto waxaa kuu daliila alam tara miyaanad ogeyn ama miyaanad arkaynba dee waad aragtaaye waa taqriire ana allaha alle anzala inuu soo dejiyey min asamaa'i daruurta inuu ka soo dejiyey maaan biyo inuu soo dejiyey biyaha cirka ka imanaya oo fasalakahu uu geliyey biyihii yanaabiica ilo ilahaasoo fi lardi dhulka dhexdiisa ah ilo dhulka dhexdiisa maraya ayuu geliyey ilaahay biyihii soo dejiyey innagan mashiinada iyo dabeedna la soo baxayna ama waa kuwan sida isha inoogu soo burqanaya uma dabeedna yukhriju waa ku soo saaraya bihi biyihii zarcan zarc buu ku soo saaraya iyo midho midhahaasoo mukhtalifan ay kala duwan yihiin alwaanuhu midabadiisu oo midabo aan isu ekayn leh uma yahiiju waa waa qalalayaa zaracaasi waa qalalayaa oo fa taraahu waxaad arkaysaa marka hore musfaran inuu yahay mid cawlan oo jaallo ah marka cagaarkii ka taga ee intaanu caddaanka balowga a wada noqon ee uu yara casuusta noqdo dabadeedna waxaa ku xiga dee caws cad inuu noqdo dabadeedna uma gusaaan axwa inuu dumaan noqdo markaa uma yahiiju waa uu qalalayaa oo fa taraahu waxaad arkaysaa musfaran inuu maaratay jaallo yahay oo cawlo yahay uma yajcaluhu ilaahay wuxuu ka dhigayaa marka dambe xutaaman dumaabuu ka dhigayaa wax sidaa haddaad cagta ugu dhufato ama gacanta loogu dhufto kala yaacaya oo iska baaba'ayo xooluhuna aan cuni karayno madoobaade oo iska baaba'ay inna fii daalika taa iyo ayaday ku sugan tahay la dikraa waana ayaa ugu sugan liuli lalbaabi kuwii caqliga lahaa taa ayay waana ugu sugan tahay alam tara ana allah waa aayadaha ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu soo noolaynayo dadka dhintay uu inagu tusayo dee wax badanna uu adduunyada inoogu mihaaliyey weeyaan alam tara ey alam taclam ama alam tara basariiba ka dhigo yaanad arkaynin dee qof walba wuu arkaaye waa litaqriir waa laynagu sugayaa oo arrinta waynu ognahay waana ictiraafsannahay inaynu qirnaamun baa la doonaya xamluka almukhaaطaba cala alictiraaf bishayin yaclamuhu baa taqriirka la yihahdaa an allaha alle qirdee waad aragtaaye an allaha alle anzala inuu soo dejiyey min asamaa'i daruurta inuu ka soo dejiyey maaan biyo inuu ka soo dejiyey xagga samuu ka soo dejiyey ilaahay raxmadda ilaahay markaasaa daruurtii xataa buuraha dhaadheer dusha ka maraysa ayagoo ku soo da'aysa markaasaa haddana sida shaandhadii u soo da'aysa hadduu sida qasabadda inoogu soo furi lahaa mar qura oo ayna qaadan lahayd waa halaagsami lahayn soo ma laakiin tif tif tif tif bara yare aftax bara yare bay odhan jireen islaamuhu aftax fur bara yare barahaasaa yani ayaa naxariista ku jirtaa inuu kusoo dego lakin hadduu baledhadha ku yidhah fadhadhadhaq kuu soo idhah bululuq kugu soo idhaahdo dee meeshaba wuu qaadi lahaa ciddana wuu xaaqi lahaa dadkana wuu qaadi lahaa naxariista ilahay laakiin tif tiftaasuu soo daaya meel sarana dhulka buurta ugu dheer cirka dadka ugu xigta dusheeda wa daruurta way kortaay oo kusoo daaysa kor bayna saasna sida shaandhada nicmo ilaahay laakiin dee markay inaga badato hadda ayaamahan marka la waawaayo roob roob roob roob marka la farxo laakiin lagu cibro qaadan maayo maan buu ilaahay soo dejiyey fasalakow biyihii wuxuu geliyey yanaabiica ilaa ayuu geliyey lahaasoo fil ardi dhulka dhexdiisa uma yukriju bihi wuxuu ku soo saarayaa roobkii iyo biyihii zarcan zarc buu kusoo saaraya zaracaasoo mukhtalifan ay kala duwan tahay alwaanuhu midabadiisu oo midba si weegin uma yahiju waa qallalayaayo fataraahu waxaad arkaysaa musfaran inuu yahay ama waxaad ku ogaanaysaaba inuu maaragtay cawlan yahay uma yajcaluhu wuxuu ka dhigayaa xudaaman dumaa ilaahay sidaa yeelay insaankan iyo bini aadamkana wuu soo saarayaa wuuna abaalmarinayaa ina fii daalika kaa ayay ku sugan tahay oo ku dhex jirtaa la dikraa waano iyo tadakur wax lagu qaadasho liuli lalbaabi kuwa caqliga leh wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsala allahuma calaa nabiyina mxamed